جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saaka hadduu alle idmaan idinkugu haynana waxaa ka mida howlgalle khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya mid ka mida diyaaradaha dagaalka saliibiyadda maraykanka ayaa ku burburtay gudaha dalka maraykanka golaha gaalada midoobey ayaa kulan khaasa ka leh mustaqbalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya bulshada ku dhaqan degmada miir taqwo ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa goob fagaaraa ku daawaday aflaam jihaadiya maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa goob waxbarasho ka hergeliyay deegaan hoostaga magaalada beledweyn ee wilaayadaas haweenka ku dhaqan deegaanka dirri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka faa'iidaystay dowladdiin iyo hawl loo soo gebagabeeyey ardayda mu'asasada ibnu siriin ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gedo
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي
waa subax talaada ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay kowda bisha koowaad ee sannadka cusub ee kun afar boqol afartan iyo siddeed hijriga ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgalle khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ka hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgalle isugu jira qarax iyo weerar toosa la beegsadeen kulanyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday duleedka degmada afmadow ee wilaayada jubbada hoose qaraxa waxaa ku dhintay hal askari oo murtad ah mid kalena wuu ku dhaawacmay dagaalka waxaa ku dhaawacmay tiro askar murtadiin ah oo uu ku jiro sargaal abaanduulo horina dhanka kale gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxay ciidamada mujaahidiintu dagaallo culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta kenya ee deegaanada dhamaso iyo shiikh barrow oo ka wara tirsan degmada lafey ee gobolka mandheera mid ka mid a diyaaradaha dagaalka saliibiyadda maraykanka ayaa ku burburtay gudaha dalka maraykanka warbixintan waxaa inoo haya abuushayba wararka naga soo gaaraya dalka maraykanka ayaa sheegayaa in shalay oo isniin ahayd ay burburtay diyaarad dagaal oo maraykan ah oo nooca b ah waxyar kadib markii ay ka duushay saldhigga ciidamada cirka ee edwards air force bas oo ku yaala lama deegaanka mojave ee koonfurta california dhammaan siddeeddii qof ee saarnaa diyaaradda ayaa ku dhintay shilka kornel james haves oo ka tirsan ciidamada cirka maraykanka ayaa shir jaraa'id oo ku sheegay saacada kadib shilka in diyaaradan oo leh siddeed motor islamarkaana loogu talagalay qaadista bambaanooyinka nukleerka iyo kuwa caadiga ah ay ku jirtay howl tijaabo ah oo caadi ah markii ay ku dhacday dhabaha diyaaradaha ee saldhigga edwards waxyar kadib markii ay kacday goobjoogyaal ayaa sheegay in qiiq madow oo aad u cufan uu cirka isku shareeray islamarkiiba markii shilku dhacay waxaana qiiqa laga arkayey meelo fogfog oo ka fog goobta shilku ka dhacay cornel havis wuxuu sheegay in shaqaalaha diyaaradda saarna ay isugu jireen rayd qandaraaslayaal dowladda la shaqeeya iyo askar shirkadda boing oo naqshadaysay islamarkaana soo saartay diyaaraddan ayaa xaqiijisay in laba ka mid ah shaqaalaheeda ay ku dhinteen shilka waxa uu sidoo kale sheegay in duulimaadka uu qayb ka ahaa barnaamij lagu casriyeynayo nidaamyada raadaarka isagoo xusay in sababta shilka weli aanan la garanayn islamarkaana baaritaan lagu hayo muuqaal laga duubay hawada ayaa muujinayay goobta shilka oo noqotay dhul gubtay oo madoobaaday cabirkeeduna ka wen yahay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro halka baabuurta gurmudkuna ay ka howlgelayeen agagaarka goobta diyaaradda b waa diyaarad culus oo duqayn fog fulisa waxaana ciidanka cirka maraykanku adeegsanayeen tan iyo kun sagaal boqol iyo kontumeeyadii waxaa loo adeegsaday dagaaladii vietnam khaliijka ciraaq iyo afghanistan waxaana dhowaan sidoo kale loo adeegsaday weeraradii lagu qaaday iiraan diyaaraddu waxay leedahay masaafo dagaal oo u dhexeeya toban iyo afar kun ilaa toban iyo lix kun oo kilomitir waxayna qaadi kartaa hub nukleer ah iyadoo gaari kartaa joog dhan shan iyo toban kilomitir dhererkeedu waa afartan iyo sideed mitir baalasheeduna waxay gaarayaan konton iyo lix mitir halka jooggeedu yahay laba iyo toban mitir waxay qaadi kartaa boqolaal gantaalaha kuruuska ah iyo in ka badan soddon tan oo bambaanooyin kala duwan ah sida warbixintu sheegtay ma jiro waddan kale oo maanta haysta diyaarad duqayn istraatiiji ah oo si buuxda ula mid ah awoodda b shilkan ayaa noqday mid ka mid ah musiibooyinka ugu culus ee ku dhaca diyaaradda b sannadihii u dambeeyey waana shilkii ugu horreeyey ee noocan ah tan iyo
mahadsanid abowsheyba golaha gaalada midoobay ayaa kulan qaasa ka leh mustaqbalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya camaar cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya waxaa loogu yeero golaha ammaanka qaramada midoobe ayaa kulan gaara ka leh mustaqbalka ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya kulankan oo ka dhici doona magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa diiradda lagu saarayaa xaaladda guud ee dalka soomaaliya gaar ahaan hubanti la-aanta maaliyadeed ee ku dul hoganaysa ciidamada saliibiyiinta afrikaanta ee dalka ku jooga magaca eeyusom warbixin uu golaha ammaanka si hordhaca u soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in kulanka warbixin looga dhagaysan doono ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo madaxa guud ee ciidamada afrikaanta ee xaruntoodu weyn ay tahay xerada xalane qaramada midoobey waxa ay muujinaysaa walaaca in aan ilaayo hadda lahayn wax qarash ah oo lagu bixiyo mushaarka ciidamada afrikaanta islamarkaana la dhimay wax ka badan soddon iyo afar milyan oo dollar dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka ee maalgelin jiray howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ayaa isku khilaafay hannaanka qarash bixinta sida ku cad warbixin lasoo saaray ka hor kulanka la filayo inuu ka dhaco xarunta qaramada midoobay kooxda riddada soomaaliya ayaa isku dayday in kulankan khaaska ah aan lagu soo hadalqaadin wax ku saabsan arrimaha qasan ee siyaasadda soomaaliya gaar ahaan iska horimaadyadii muqdisho ka dhacay iyo muranka doorashooyinka taas beddelkeedna diiradda lagu saaro arrimaha ciidamada midowda afrika balse iskudaygaas ma guulaysan oo ergeyga u n-ka ee soomaaliya ayaa warbixin guud laga dhegaysan doonaa arrinta ku saabsan maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa weli helin taageero buuxda sidoo kale warbixinta ayaa lagu adkeeyey in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayso welina ay gacanta ku hayso dhulbaaxad leh dowladda maraykanka ayaa horay u diiday in reer galbeedka keligood dhabarka u ritaan maalgelinta soo duulayaasha ee yusom arrinkaas oo xaaladda calooshoodu shaqaystayaasha sii xumeeyey bilaha juun iyo oktoobar ee sannadkan labada kun labaatan iyo lixda ayaa go'aamin doona mustaqbalka howlgalka ciidamada shisheeye ee afrikaanta ee soomaaliya kolkaas oo ay dhici doonaan kulamo lagu sheegay kuwa masiiri ah mahadsanid camar bulshada ku dhaqan degmada miirtaqwo ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi a waa kan faysal mahad soomaali oo warbixintan inoo diyaariyey boqolaal dadweyne muslimiin ah ayaa isugu soo baxay fagaaro weyn oo ku yaala bartamaha degmada miirtaqwo ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe dadkan waxay daawanayeen filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta kaas oo soo bandhigayay weerarkii kamiinka ahaa ee lagu xasuuqay maleeshiyaadkii murtadiinta ee ka dhacay duleedka magaalada baydhabo marka filimkaas iyo aflaam kale oo badan ay dad ku daawadeen idaacadda andaluus ayaa mikrofon kala dhex martay qaar ka mid ah dadweynihii kala duwanaa ee goobta isugu yimid magacayga waxaa layidhahdaa saadiq yuusuf cumar waxaan joogaa degmada miirtaqwo waxaan fiirsanay filan aad iyo aad u xiiso badan aad u cajiiba oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo filimkaasuun ku arkaynay waxyaaba badan oo aad u qurux badan waxaan arkaynay murtadiintii oo hadda hanjabaysa oo boobakhtisay waxaan kaloo aan aad arkaynay gawaari lagu soo qabtay saddex gaari ah oo saddex daba cabdibilayaal ay yihiin laba dhashiikayaal ay saaran yihiin midna gaari suuga oo ku baashaalayaan mujaahidiinta al-shabaab aad iyo aad baan ugu faraxsanahay filanka fiirsigiisa iyo cawada in nala soo bandhigay maasha allah maasha allahna inaan mujaahidiinta allaha guuleeyo magacaygu waxaa layidhaha ibraahim cabdulaahi waxaan joogaa degmada miirtaqwo waxaan cawada aad u fiirsannay filin aad u xiiso badan oo ka dhaca duleedka baydhabo oo aad iyo aad mursadiinta loogu jebiyey indhahaynaa ku joogsaday ilaahay ayaa ku mahadsan walaal waan fiirsaday filinka alxamdulilaah waana ku ilidoogsannay waxaan aragnay nimankii oo murtadiinta ahay oo laga qaadanaya far baabuur oo qoryaha daranduurka ku dhacay ku xiran yihiin alxamdulilah aad iyo aadaan ugu diirsanay waa fagaarahan ku fiirsanay ilaah ku mahadsan degmada meertaqwo caawa meeshaan waxaan ka daawanay filim ay soo saartay alkataib filimkaasa lagu soo bandhigay dagaal ka dhacay dulaadka magaalada baydhaba dagaal kastoo lagu xasuuqay maleeshiyaadka iyo murtadiinta ayagoo isoo bahaystay ilaahi subxaana watacaala daban mujaahidiinta ay u dhigeen ilahi subxana watacaala ku soo riday waxaan joogaa degmada meertaqwo waxaan fiirsanaa caawo filin aada u xiiso badan filimka wuxuu ku saabsanay kabin ka dhacay degmada baydhabo duleedkeeda waxaa iigu yaa badnay oo caaw aan arkay gawaarida laga furtay oo haddana iyaga lagu bacsahaayo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waana soo dhawahaynaa haddaan nahay bulshada reer mirtaqwo magacaygu waa salmo waxaan joogaa degmada mirtaqwo caawa degmada waxaana loogu shiday filin aad iyo aad u xiiso badan filinkaasoo ku saabsanaay dagaal ka dhacay duleedka baydhabo mujaahidiinta waxay kusoo furteen gaariyaal oo dagaal magacaygu waa amiina macow waxaa joogaa mirtaqo waxaa daawanay filin ay soo bandhigeen mujaahidiinta dagaal culus oo ahaa khasaaro badanaa cadowga gaaray baabuur waxaa arkay aad u tiro badanoo lasoo qabsaday waa ku faraxsanahay haddaan aan reer mirtaqo magacaygu waxaa waaye xaliima aadan waxaan joogaa miirtaqo waxaan daawanay filin ku saabsanaa duleedka baydhabo dagaal meesha ka dhaco xoogo meesha ka dhacay oo baabuur la qabsaday hadaanaa reer miirtaqo ku faraxsana mujaahidiinta laa guulay mustaaxaq degmada miirtaqa filan aayaadan waxjibiyey dagaal ka dhacay magaalada baydhabo oo maashaalla aad aad noo cajibiyey waana soo dhaweyna waana ku faraxsanahay hadaana heer miirtaqo magacaygu waa xamda waxaan joogaa degmada miirtaqo caawa waxaan fiirsana filin aad iyo aad u xiisa badan wuxuu ku saabsanaa kamiin ka dhacay duleedka magaalada baydhabo waxaa lagu soo furtay hubiyo noocyadiisa kala duwan waana ku faraxsanahay guusha ay gaana mujaahidiinta hadaana heer miirtaqo maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa goob waxbarasho ka hirgeliyay deegaan hoostaga magaalada beledweyn ee wilaayada hiiraan warbixin arrintan ku aadan waxaa inoo haya saadiq muumin munaasabad ballaaran oo lagu daahfuriyey faraca labaad ee mu'asasatu najaax ee hoos tagta maktabka dacwada ayaa ka dhacday deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mu'asasada waxbarashada annajaax ayaa ka qayb qaadata soo saarista waxbarashada jiilka cusub waxaana lagu bartaa sharci iyo maadi iyo xirfado qofka ugu kaalmaynaya mustaqbalkiisa faraca koowaad ayaa horey uga furnaa degmada boqaqable iyadoona hadda faraca labaad laga furay deegaanka booco waxaana munaasabadan ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan culimada nabadoonada deegaanka iyo marti sharaf kala duwan mid ka mid ah mas-uuliyiinta mu'asasada ayaa ka warbixiyey cilmigeeda iyo faa'iidooyinka ay u leedahay bulshada insha allahu tacaala waxaan u fadhinaa xafladii ama munaasabadii furitaanka mu'asasada annajaax lilculuum alsharciya waalxiraf insha allahu tacaala waa xafladii furitaanka mu'asasada annajaax oo lagu baran doono insha allahu tacaala diinta oo qur-aanka ugu horeeyo iyo xirfado ay ka mid yihiin harqaanka iyo cilaansaarka iyo maadooyin kale oo soomaaliga uu ka mid yahay insha allahu tacaala sidoo kale xafladan ayaa waxaa ka hadlay sheekh cabdicasiis axmed iyo qaar ka mid ah nabadoonada iyo waxgaradka deegaanka booco waxayna soo dhoweeyeen furitaanka faraca labaad deegaanka booco iyagoona dareenkooda ku muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومشروع آد وقيم بدن قفك سو مسلم ما رأيت فرح قليل يسو آد ينسو دوين إن شاء الله تعالى ومؤسسو فائدة بدن سيدا ما رأيت مقع يدك حسنو يعني إن لو قولوا يستو علومتي شرعي علومتي لبرتو بربر لسعوتنا إن هدنا ما رأيت حرف ذاك قفك مسلم كأو كالمين يو ما رأيت إلهي سبحانه وتعالى دا عديسة يو برشاد الدين بربر سعوتنا aaday u qiimo badan tahay qofka muslimka maaragtay inuu shaqaysto oo maaragtay wax xalaala uu kasbado arrin waxa weeyaan oo sharcigu amray waaye awalan allah tabaaraka watacaala ayaa mahad iskale intaas kadib mu'asasadan annajaax tii laga najaaxo oo lagu liibaano allah ka dhiga ayaan leynahay dadka ka soo qayb galay inay bartaan diyaargaloobeyna waxaanu leynahay allah idii fudaydiyo xaggii oo culumta sharciga hadday tahay iyo tii maadigaba allah idii fudayday ayaan leynahay waxaan maanta joognaa xafladdii mu'asas annajaax ayadaasoo lagu baranayo diinta islaamka iyo waxyaabaha kale sida soomaaliga xisaabaha harqaanada cilaansaarka waa wax weyn waa wax loo baahan yahay waa mashruuc meesha ka maqnaay ilaahay baa noo soo iftiiniyey intay noo soo qabanqaabidayn way ku mahadsan yihiin gabagabada munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii diyaarka u ahaa in ay wax ka bartaan mu'asasada iyagoona uga mahadceliyey maktabka dacwada dadaalka uu ugu jiro sida loo kordhin lahaa aqoonta iyo barashada diinta
magacaygu waa ukhtu shuhadaa waxaan ku suganahay deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaan ka tirsanahay ardada loo furay mu'asasatu najaax lilculuumi alsharciya waalxiraf aad ayaan ugu faraxsannahay in deegaankeenna mu'asaso laga furo waa horumar oo deegaankeenna ku tillaabsaday aad ayaan ugu faraxsannahay aad ayaanan u soo dhoweynaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigoo magacagayaa umabdiraxmaan oo joog deegaanka booco bariga walaayada islaamiga hiiraan halkan waxaa maanta fadhinaa xaflad xafladaasoo lagu furayo mu'asasatu annajaax waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaan ka aflaxo mu'asasada annajaax waxaanu mahad celiyaa maktabka dacwada ee walaayada islaamiga hiiraan maktabka waxaa leeyahay jasaakum allahu khayr jasaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu anigoo magacaygu yahay umuckaasha nana jooga deegaanka booce bariga walaayada islaamiga hiiraan meeshaan maanta waxaa u fadhinaa xaflad xafladaas oo lagu furayo mu'asasatu najaax liculuumi alsharciyati waalxiraf bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa umu xaarisa martida kasoo qayb gashay mu'asasatu najaax daafurkeeda marka waxaan leehay insha allahu tacaala ardada halka kan iska diiwaangelisay waxbarashadiina hore u wata walan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo jooga deegaanka booco ee bariga walaayada hiiraan magacayguna yahay umu suhayb kana mida ardayda loo furayo mu'asasada insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan ka aflixi doono waxaanu leenahay maktabu dacwa jazaakum allahu khayra aljazaa marka ugu horeysa allah ayaa mahad iskale allahaasoo nu suurtageliyey inaan iskugu imaano galabta furitaanka mu'asasada annajaax awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ka tirsanahay ardada loo furay mu'asasatu najaax insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan ka najixi doono mu'asasadan lix bilood kadib inaan kasoo bixi doono insha allahu tacaala annagoo mucalimaad ah xafladan insha allahu tacaala xafladeeda xigto waa xafladeena ikhtitaamka ayay noqon doontaa insha allahu tacaala mu'asasadan ayaa qayb ka ah mu'asasooyinka waxbarashada ee hoosta maktabka dacwada ee wilaayada hiiraan kuwaasi oo dadaal ugu jira sidii sare loogu qaadi lahaa waxbarashada bulshada ku hoos nool ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid saadiq haweenka ku dhaqan deegaanka dirri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo loo soo gebagabeeyey warbixintan waxaa inoo diyaariyey marwaan maxamed in ka badan boqol haween ah oo ah dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka dirri ee hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda ayaa dowlad diini ah loogu soo gebagabeeyey gudaha deegaankaasi taas oo uu qabanqaabadeeda lahaa maktabka dacwada ee wilaayada dowladan ayaa socotay muddo saddex maalmood ah waxaana magaceeda uu ahaa wadakir fa ina dikraa tanfacu almu'miniin intii ay socotay dowladda waxay gabdhuhu ku qaateen mawaadiic fara badan sida walaalnimada iimaaniga ah ubaarifalka waalidka iyo xijaabka sharciga iyo sidoo kale mawaadiic kale oo anfacaad badan u lahaa haweenka muslimaadka sheekh cabduuli muudey oo ka mid ah culimmadii ka soo qayb gashay gabagabada dowladda kana mid ahaa culimmadii bixinaysay dowladda ayaa ka hadlay fadliga uu leeyahay cilmiga sharciga cilmiga barashadiisa fadli badan baa ku jira waa ogtihiin oo waxa weeyaan inaysan sineen qof maanta wax bartay iyo qof aan waxba baran allah wuxuu qur-aan ku sheegay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulul albaab ilaahay wuxuu ku yidhi waxaad ku dhahdaa nebi maxamedow ma siman yihiin dadka diinka garanaya iyo dadka aan waxba garanayn ma sinna marka loo fiirsho qof wax garanaya iyo qof aan waxba garanayn diintayna islaamka marka waa diin la akhriya waa waana diin la qora wey shanta ayadooda ugu horraysay ee nebiga lagu dejiyey suurat alcalaq iqra wax akhri baa nebiga la fara calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ana maa bikhaari wax ma akhriyo nebigu marka afartan sana buu jiraa weligiina waxba qorin waxna muusan akhrin ammaan bay u tahay nebiga nebiyul ummiyi qur-aanka lagu sheegay ummadda laga soo dhex saarana saasay ahaayeen waaladii bacatha fil ummiyiina rasuula saa daraaddeeda rasuulkaa shaqadiisa iyo howshiisa waxay ahayd baa marka noola sheegay yatluu calayhim aayaatihi wa yusakiihim wa yucallimuhum alkitaaba waalxikma ilaahay aayaadkiisa buu nebigu ummadda ku dul akhrinayaa wuxuu barahayaa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa shaqadii nebiga lala soo diray in cilmiga dadka la baro qaar ka mid ah dumarkii nasiibka u yeeshay inay ka faa'iidaystaan dowladda ayaa ka hadlay waxyaabihii ay ku barteen dowladda iyagoona codsaday in loogu soo celceliyo bismillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigoo magacaygoy fardowsa waxaan joogaa deegaanka dare waxaa muddo saddex maalmooda halkan noogu socday dooro aad iyo aad u cajiib ah doorada waxyaabihi aan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa istiqaamada birul waalideyn iyo waxyaabo kale oo aad u xiiso badan waxaan ka codsanaynaa walaalaha mujaahidiinta inay noo soo celceliyaan dooradan iyo mid kaloo lamid a waxaan leeyahay walaalaha mujaahidiinta kor allah ka dhigo cadowgoodana allaha jebiyo wajasaakum allahu khayra waxsana allahu ilaykum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta meeshan waxaa noogu soo gabagaboobay dooro muddo saddex maalmooda noo socotay iyo maxaadiro doorada waxaan ku qaadana waxaa ka mid ahaa birul waalideyn istiqaamo iyo xijaabka allah subxaanahu watacaala ka ajir siiya ayaan leenahay culimmadii dowladaas noo soo jeedisay waxaan halkan uga ducaynaynaa mujaahidiinta meel kastay joogaan waxaana leenahay allah subxaanahu watacaala ha idinsugo ajirkiinana ha badiyo walaalaha dowraadkan waxaan ka codsanaynaa inay dowradan oo kale noo soo celceliyaan aad iyo aad ayaan ugu baahannahay waayo qalbigaynu wuu khashruucay markaan dowrada aragnana wuu kifaaxay allah subxaanahu watacaala ka ajir siiyo meel kastay joogaan saas waaye maxaadara saddex maalmood noo socotay ilaahay baa ku mahadsan ilaahay subxaana wa tacaala hayna xasanaad aan lasoo koobi karna ka siiyo aadoo aadoo weyn waxaan u codsanaynaa in noola soo celceliyo ilaahay subxaana wa tacaala ha mujaahidiinta meel kastay joogaan ha makaniyo ilaahay subxaana wa tacaala cadowgooda ha jabiyo ilaahay subxaana wa tacaala gaara argagaxaya allaha ku rido waxaan dareensannahay inaan qofka bini'aadamka ahu meelaan nabad joogin ounan dooro ku qabsa lahayn ouna maxaadare ku aqrsa lahayn ilaahay baa ku mahadsan raaytu tawxiid maanta noo suurtageliyey hoosteeda inaan dooraad iyo maxaadaraad iyo cilmiga ilaahay aan ku haysanno dadka muslimiinta ah ee gaalada dhexdeeda ku dhibaataysa ee dooro aan haysan ee maxaadare aan haysan ee raayada ka maqan waxaan codsanaynaa inay soo haleelaan ilaahay subxaana watacaala wiilasha naftooda iyo dhiigooda noo hurana ilaahay subxana watacaala wuxuu sheegay shahaadada ha ka aqbalo wixii taagana ilaahay subxaana watacaala ha makaniyaan leenahay dowladani waxay qayb ka noqonaysaa dowraadka sharciga iyo nadawaadka diiniga ah ee maktabka dacwada wilaayada galgaduud uu u qabanayo bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada galgaduuda mahadsanid marwan ardayda mu'asasada ibnu siriin ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gedo إنني أصحو صباحا ولربي أتقرب بصلاة ودعاء هكذا الطفل المؤدب ثم أغدوني علومي ولدار الدرس أذهب mu'asasada rawdada ibnu siriin faraceeda koowaad ee degmada ceelcadde waxaa la aasaasay muddo hadda laga joogo saddex sano waxayna soo saartay jiil daayar oo farta iyo akhriskaba shahaadooyin ka qaatay kuwaasoo isugu jiray wiilal iyo gabdho ardayda mu'asasada wax ka barto waxay da'doodu u dhexaysaa shan ilaa toban sano waana arday si gaara loo bara farta iyo akhriska kadibna u soo gudbo barashada iyo xifdinta qur'aanka kariimka marxalado kala duwan ayay soo martay mu'asasada waxaana markii hore lagu bilaabay afartan arday oo laga kala keenay xaafadaha kala duwan ee degmada ceelcadde hadda oo aas-aaskii mu'asasada laga joogo saddex sannana waxaa dhigta arday ku dhow boqol iyo soddon arday oo qaarkood laga keenay deegaano ka baxsan degmada ceelcadde kadib markii la arkay dadaalka iyo juhdiga ay bixinayaan macallimiinta mu'asasada mu'asasadu waxay ka kooban tahay ilaa afar fasal kuwaasoo lagu kala magacdaray abuubakar cumar cuhmaan iyo cali waxayna ardaydu marayaan marxalado kala duwan oo farbarku ay qayb ka yihiin macallimiinta mu'asasada ayaa bixiyey juhdi dheeraad ah iyagoona muddo saddex sanaa u samreeyay arday da'yar oo ay ka saxayeen akhriska iyo farta halka qaarna ay barayeen qur'aanka iyo culuumtiisa waxayna arrintaasi keentay in carruurta iyagoo da'yar ay qoraan wixii loo yeeriyo dhanka kalena ay akhriyaan meel kasta oo kitaabka looga soo bixiyo ismalaha ardayda da'dooda iyo cilmiga ay xambaareen maashaa allah waxay ardaydu sameeyeen bandhig cilmiyeed si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ardaydu ay ku muujinayeen heerkooda waxbarasho si ay tusaale ugu noqoto carruurta da'dooda oo kale ah ee aan la geenin goobaha waxbarashada dhanka kalena bandhiggan wuxuu diraya fariin ku socota waalidiinta aan ubadkooda geenin madaarista mu'asasaadka iyo goobaha waxbarasho ee ka furan si guud wilaayada gaar ahaan degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada sidan ayuuna ahaa bandhiggii ardaydu ay sameeyeen إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا فكأسا دهاقا أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا فإذا استيقظ فقال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم أركان لا إله إلا الله أركانها اثنان وهما النفي والإثبات ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد ما هو الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هو اسم نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كم عدد أولاد نبينا صلى الله عليه وسلم أولاده سبعة وهم القاسم وعبد الله وإبراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة من الخلفاء الراشدون الخلفاء الراشدون هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه علي بن طالب رضي الله عنه mid ka mida macalimiinta mu'asasada oo bandhigga kadib ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixiya marxaladihii mu'asasada ay soo martay iyo heerka maanta ay marayso wadadan waxaa la dhahaa magaceed rawat unusiriin waxay ku taallaa gobolka gedo khaasatan maxaafadatu alcadde rawdadan maraaxil fara badan bay soo martay marxalada koowaad marka rawdada la furahaya macnaha waxaa lagu furay afartan arday oo kale lagu furay haddana maanta waxay maraysaa boqol iyo labaatan iyo saddex arday marka rawdada waxaa loo qabtay owlaadda u dhexaysa shanta ilaa tobanka shan sano ilaa toban sano aa loo qabtay waxaan lagu bartaa qur-aanka kariimka ah ardaydan waa kala yihiin afar fasal waa rawdada afar fasal waa fasal koowaad abubakar allaha kan labaadna cumar kan saddexaad cuhmaan kan afaraadna cali bnu daalib allaha fasalka koowaad subaxdii hore qur-aanka kariimkaay qaataan barbarkii markay soo noqdaan waxay qaataan axkaamu tajwiid fasalka labaadna sidoo kale ayagan raggaasay u yara dhow yihiino oo ayaga taysiirka ma qaataan laakiin tuxfaha iyo jasariga xifdigiisaay qaataan fasalka labada fasal ugu dambaysana farbarkay ku jiraan hadda wilaayada islaamiga ee gado ayaa sare u qaaday goobaha waxbarashada waxayna wilaayada si gaara joohda ugu bixinaysaa waxbarashada ubadka soo korayo oo ah mustaqbalka jiilkiina bedeli lahaa kuwaas oo ah jiil nasiib leh oo ku dhex barbaaray dhul lagu maamulo shareecada alleh isku soo wada duubo mu'asasada ibnu siriin waxay hoos tagtaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee gado dhowaan ayayna mu'asasada faraceedii labaad ka furatay deegaanka tuulo barwaaqo oo hoos taga degmada garbaharreey ee wilaayada gado إنني أسلو صباحا ولربي أتقرب بصلاة ودعاء هكذا الطفل المؤدب guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu